dadka ku dhaqan deegaan hoostaga degmada maaymuruq oo ka mid ah dhulka soomaali galbeed ayaa sheegay in xarunta caafimaad ee deegaanka aysan shaqaynin taas oo dhibaato ku ah dadka deegaanka iyadoona maamulka degmada uu dib u dhac ku keenay xarunta cabashadeedu kow wuxuu ka kacaa caafihayd santarkana dhex taagannahay qabyuu ahaa muddo ilaa sannada waa laba sannadood iyo badh buu taagan yahay hadda ma socdo boqolkii markii hore waa la sii waday dhanka shaqada aad bay shaqada u liidataa hadda way taagan tahay waa kanaad aragtaan shaqadu ma socoto shaqaalihii joogay koley intay cabteen oo cabteen bay iskaga tageen xagga dowladda waxaanu ka cabanhaynaa shaqada in shacabka loo dhaqaajiyo oo caafimaad health centerkaasi adeegga inoo bixiyo bulshada adeegga u bixiyo sidoo kale waxay xuseen in deegaanka laga dareemayo biyo la-aan iyagoo tilmaamay inaan waxba laga qabanin dhibaatada ka jirta deegaanka biyaha hadda laga isticmaalo deegaanka ayaa la sheegay inay yihiin kuwo aanan la cabi karin taas oo halis gelin karta caafimaadka dadka mid ka mid ah bulshada oo saxaafadda la hadlay ayaa ka sheekeeyey biyaha xagga kale waxaa ku xiga biyo xumi shacabku biyo xumi baa aad ugu daran biyahay cabbaan hadda haddaad aragtaan ruux cabbi karaay ma jiro biyaha haddii laydin keeno dowladda cabashada waxay u fidanhayaan biyogelin in loo geliyo yay aad shacabka uga cabanayaa bulshada anoo bulshada matala ta kale adeegyaday u baahan yihiin dalag iyo daryeel roobli'ibaa aad u jirta hal laga cunay ma jiro bulshadu waxay ka caban haysaa heelsantarkoo loo dhammaystiro biyogelin daryeelka oo qalabka iyo wixii shaqo ay u baahan yihiin waxaa jira meel xaaxi la yidhaahdo biyoqabateen leh matoor bay u baahan yihiin saddex nin iyo afar nin baa matoor kira ah sanadkan laba iyo saddex jeer baa wax kaga goostay shacabkii kalena dee matooradii inay kiraystaan way awoodi kari waayeen maamulka ka jira soomaali galbeed ee ay xabashadu dhisatay ayaan waxba u qabanayn dadka ku nool deegaanada hoostaga maamulkaasi